أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada qodobada warka duurnimo ugu doorka roon faahfaahino dheeraada ayaa laga helayaa howlgallo lala beegsaday cadowga allaha oo ka kala dhacay wilaayaadka baa iyo shabeellada hoose dibadbaxyo looga soo horjeedo maamul goboleedka gaalaraaca ah ee somalilan ayaa ka dhacay magaalada boorame ee waqooyiga dalkaas soomaaliya mu-asasada alkataib ayaa bahaysay xalqadii saddexaad ee taxanaha lagu faaqidayo kaalinta daasoon ee kiniisadaha kirishtanku ay ku leeyihiin ee siyaasadda soomaaliya maleeshiyaadka xukuumadda hirdada maali iyo kuwa ruushka ayaa dad shacab ah ku xasuuqay gudaha dalka maali multiqo ballaaran oo lagu bogaadinayay howlgalkii saraakiisha murtadiinta lagu xasuuqay gaadiidkana looga furtay ee duleedka magaalada baydhabo ayaa lagu qabtay degmada labaatan jirow ee wilaayada baay kooxda hirdada soomaaliya ayaa qorsheynaysaa in derbi shub ah ay ku wareejiso magaalada caasimadda ee muqdisho ardayda machadka khaliil ibnu axmed ayaa dhammaystay fatradii koowaad ee waxbarashada machadka kadib munaasabad ka dhacday deegaanka show ee wilaayada hiiraan
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhdii hijiriguna ay tahay kowda bisha dulxija ah kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu door koroona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan faahfaahino dheeraada ayaa laga helayaa howlgallo lala beegsaday cadowga allaha oo ka kala dhacay wilaayaadka baa iyo shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa madaafiic ku garaacay xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee maayinfuulka ee duleedka magaalada baydhabo iyadoo madaafiicdu ay ku dhaceen gudaha xerada murtadiinta inta la xaqiijiyay waxaa madaafiicdaasi ku dhaawacmay ilaa iyo saddex askari oo murtadiina dhanka kale wilaayada shabeellada hoose howlgal xalay mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada baraawe ee wilaayadaasi ayaa lagu dilay askari ka tirsanaa sirdoonka kooxda herdada ee nise loogu yeero kaasoo lagu magacaabi jiray siciid axmed sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal culus ugu qaaday askarta kufaarta afrikaanta deegaanka buulanagey ee u dhow deegaanka lambar lixdan ee wilaayada shabeellada hoose dibadbax looga soo horjeedo maamulka shaaldirirka somalilan ayaa ka dhacay magaalada boorame ee waqooyiga dalka soomaaliya cabdiqani maxmed ayaa warbixinta warkan haya banaanbaxyo looga soo horjeedo maamulka shahadalla dirirka somalilan ayaa gelinkii dambe ee shalay ilaa xalay ka socday bartamaha magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal ee waqooyi galbeed soomaaliya dhalinyaro isugu soo baxday faras magaalaha ayaa muujinayay dareenkooda iyo sida ay uga soo horjeedaan goonigoosadka uu ku dhawaaqay maamulka hargeysa waxayna sheegeen in marnabo aanay aqbali doonin kala qoqobka ummadda soomaaliyeed saacadihii lasoo dhaafay muuqaallo si weyn ugu faafay baraha bulshada ayaa laga dheehan karaa kacdoonka xooggan ee dhallinyarada kuwaasoo calanka maamulka gaalaraaca somalilan dab ku qabadsiiyey bartamaha magaalada boorama sidoo kale waxay taayiro ku gubeen jidadka waaweyn ee gudaha magaalada iyadoo wararku ay tibaaxayaan in goor dambe maleeshiyaadka booliiska riddada ah ee nidaamka ciro ay rasaas ku fureen dhallinyaradaasi mudaharaadaysay kacdoonka dhallinyarada boorama ayaa ku soo aadaya xili maamulka shahadalla dirirka somalilan u dabaaldegayay soddon iyo shan guuradii ka soo wareegatay maalintii ay ku dhawaaqeen goonigoosadka iyadoo munaasabadan ay kasoo qaybgaleen wufuud u badan yahuud iyo kiristaan ka kala yimid daafaha caalamka mahadsanida cabdiqani mu-asasada alkataib ayaa baahisay xalqadii saddexaad ee taxnaha lagu faaqidayo kaalinta dahsoon ee kiniisadaha kirishtanku ku leeyihiin siyaasadda soomaaliya sida uu ku waramayo xaaris cabdiqaadir mu-asasada warbaahineedda alkataib waxay xalqada saddexaad ee taxanaha dokumentariga ah ee loogu magacdaray wabaduulow takfuroon oo la baahiyey gelinkii dambe ee shalay ee daaha kaga rogtay xiriirka ka dhexeeya xasan gurguurta iyo kiniisadaha reer galbeedka iyo galaangalka ay hay-adaha kirishtaanka ku leeyihiin xisbiga j s b ee maamula kooxda hirdada ee ka arrimaysa magaalada muqdisho
halkani waa jaamacadda kirishtanka ee eastern menonite university ee ku taalla gobolka virginia ee dalka maraykanka jaamacadan ayaa ah rugta koowaad ee uu ka bilowday xiriirka xasan sheekh maxamuud iyo kiniisadda menonite waana meesha ay ka soo burqanaysay waabaayadii in badan lagu asqiyey qaybo ka mid ah madaxda iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed kana soo qaateen fikirka halista ah ee ay maanta dalka ku faafinayaan walayna gurguutow taraa kula gudboonaatankasi ugu horeyn waxa uu filimku isdurtaa ku sameynaya sida uu ahaa xaalka hogaamiyaha kooxda hurdada ee xasan garguurte ka hor inta uusan soo gelin siyaasadda soomaaliya waxaana uu si faahfaahsan istaarkan usoo bandhigayaa soo barbaarintii kiniisadaha kirishtaanka ee murtadkan kaasoo qayb ka ahaa boqolaal arday ah oo ay gacanta ku hayeen kiniisadaha reer galbeedka waxaa isdaarkan uu daawadaha iyo qof weliba oo muslima taabsiinaya xaqiiqada dhabta ah ee murtad gurguurte iyadoo tooshka lala raacayo xidhiirka wakhtiga dheer iyo cilaaqada xooggan ee madaxa kooxda rideeda iyo xisbigiisa kala dhexaysa kiniisadaha ugu halista badan ee nasaaradu ku leeyihiin caalamka sida ku xusan wargeyska rasmiga ah ee ay jaamacaddu ku leedahay boggeeda internetka xasan sheekh maxamuud wuxuu ka mid ahaa ardayda menonite ee madaxtinimada loo diyaarinayey wuxuuna sanadkii labada kun iyo kowdii ka mid ahaa boqol siddeetan iyo laba qof oo si gaar ah looga soo xulay afartan iyo shan dal si loogu tababaro machadka nabadaynta ee jaamacadda kirishtanka ee eastern menonite halkaasna looga soo meeriyey manhajkii iyo mabaadi'dii masiixiyiinta ay ku howlgali lahaayeen waxaa sidoo kale qeybaha hore lagu daawanaya qaar ka mid ah saaxiibadii khaaska ee xasan gurgurta uu ku lahaa kiniisada reer galbeedka kanina waa guddoomiye ku-xigeenka macadka nabadeynta ee maraykanka oo ka sheekeynaya qayb ka mid ah marxaladdii nololeed ee xasan sheekh uu ku soo qaatay jaamacadaha hoostaga kiniisada minonite We are honored to have as our guest today His Excellency Hassan Sheikh Mahmoud. And before deciding to enter politics, he studied media- mediation and peace building at the Eastern Mennonite University.
maanta waxaan ku faraxsannahay in aan marti qaadno madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka hor inta aanu gelin siyaasadda wuxuu jaamacadda eastern menonite ee gobolka virginia ka soo bartay xallinta khilaafaadka iyo nabadeynta Based in Harris, Harrisonburg, Virginia.
wuxuu isdaarkan dukumentariga uu si guda ballaaran ummadda ugu soo bandhigayaa heerka uu gaarsiisan yahay xidhiirka xuduudaha ka gudbay ee xasan sheekh uu la leeyahay baadariyaashii ugu caansanaa kiniisada menonite ee uu siiyey welihiisa baadariga lagu magacaabo daral baylar waa agaasimihii hore ee jaamacadda kirishtanka ee menonite wuxuuna ka mid yahay macallimiinta soo waxbaray xasan sheekh maxamuud intii uu ardayga ahaa baadarigan oo sharaxaya ahdaafta jaamacadda iyo ujeedooyinka gaarka ah ee ay ka leedahay soomaaliya wuxuu yidhi hadafkeennu waa laga soo bilaabo soomaaliya ilaa koonfurta basifiga ilaa washington inaan diyaarino hogaamiyeyaal nabadeed oo adduunka bedela iyadoo hadba hal mujtamac la beddelayo hadafkan guracan oo ah inay kiniisadda faragelin ku yeelato siyaasadda soomaaliya ayaa ugu dambayntii hirgalay taariikhdu markii ay ahayd sebtembar toban labada kun laba iyo tobankii حسن شيخ محمود حسن شيخ محمود
magacaabistii xasan sheekh maxamuud ee xilka madaxweynaha soomaaliya waxay mar kale albaabada u ballaqeen galaangal xooggan oo ay kiniisadda menonite ku yeelatay dalka markii masraxa laga shaaciyey magaciisa ayay mar qura baadariyaasha neeftu ka soo booday kiniisadihii in badan rajo ku noolka ahaana waxay u ahayd neecaw qabow iyo fursad naadir ah December of 2012, a friend and a colleague was unexpectedly elected.
bishii diseembar laba kun iyo labayo toban nin saaxiibkayga ah ayaa si lama filaan ah loo doortay inuu madaxweyne ka noqdo dalka soomaaliya markii sidaa loo doortay ayuu isoo wacay wuxuuna iga codsaday inaan la shaqeeyo muddo lix bilood ah afartii sanno iyo barkii xigana asaga ayaan la shaqaynayay wakhtigayga ugu badanna waxaan u dhexeeyey muqdisho iyo nairobi madaxweynuhu wuxuu iga codsaday inaan raadiyo qof la shaqeeyo isaga iyo golihiisa wasiirada ah si uu uga caawiyo dhismaha dawlad cusub waxaana nasiib u yeeshay inaan la kulmo filib thomas sidoo kale xubnaha saamaynta xooggan ku lahaa siyaasadda xukuumadda xasan sheekh maxamuud waxaa ka mid ahaa baadariga lagu magacaabo filip tomas filip tomas waa mid ka mid ah baadariyaasha jaamacadda kirishtanka ee goshen college ee hoos tagta dalladda kiniisadaha menonite kuna taalla gobolka indiana ee dalka maraykanka sida ku xusan wargeyska rasmiga ah ee jaamacaddu ku leedahay boggeeda internetka goshen college waa jaamacad ku salaysan diinta kirishtanka iyo ku dayashada masiixa waana jaamacadda uu ka soo qalinjibiyey islamarkaana uu bare ka ahaa baadariga lagu magacaabo filip tomas oo markii dambe noqday la taliyaha gaarka ah ee xasan sheekh maxamuud waxaa sida lagu xusay isdaarkan murtad xasan sheekh fidinta kirishtaanka iyo sidii loogu meeleyn lahaa siyaasadda soomaaliya ku eliya xisbigiisa iyo siyaasiyiin kale oo murtadiin ah kadib sannado badan oo ay kiniisadda menonaid si qarsoodi ah u naasnuujinaysay sannadkii labada kun koob iyo tobankii wuxuu xasan sheekh maxamuud xarigga ka jaray xisbiga nabadda iyo horumarka oo ay maalgelintiisa iyo magacaabistiisaba ka dambeeyeen kiniisadda kirishtanka ah ee soo tababartay xasan sheekh maxamuud heerar kala duwan oo uu soo maray kadib wuxuu ugu dambayntii xisbigu la midoobay xisbiga daljir iyadoo wixii markaas ka dambeeyeyna u xubsibtay magaca midowda nabadda iyo horumarka shaacana ka qaaday calan iyo astaan cusub oo uu ka soo qalindaartay kiniisadihii lagu soo tarbiyeeyey
filimkan oo qaybta saddexaad isdaaraadka taxanaha ah ee alkataib ay ku soo bandhigayso kaalinta ay kiniisaduhu ku leeyihiin siyaasadda soomaaliya ayaa ah mid xambaarsan macluumaad xasaasi ah waxaana ay soo bandhigaysaa xaqaa'iq layaab leh oo la xidhiirta nolosha gaalnimada sariixa ah ee ku jiraan murtad gurgurta ee xisbigiisa iyadoo hoos loo daadegaya waxaay ka turjumayaan astaamaha ay xambaarsan yihiin xubnaha murtadiinta ah lana soo bandhigaya caddeemo muhiima sida ka muuqata astaanta xisbiga calanka midowda nabadda iyo horumarka waxaa ku sawiran shimbir iyo qowley cad oo afka ku sidata laan yar oo saytuun ah waxaysanna dad badan ku baraarugsanayn inay astaantani tahay mid diinta kirishtanka u gaar ah kana mid ah astaamaha ugu caansan ee ku xardhan inta badan qubuuraha iyo kiniisadaha nasaarada inkastoo xisbiga u b d uu mar kale diga rogtay magaciisana u bedelay xisbiga cadaaladda iyo wadajirka bishii mey haddana kama tanaasulin astaantiisii kufriga ahayd ee uu ka soo minguuriyey kiniisadaha kirishtanka munaasabadan taariikhiga ah ee daahfurka xisbiga cadaaladda iyo wadajirka baaritaan iyo dabagal kadib wuxuu markaska cilmi baarista ee alkataa'ib ogaaday in astaanta xisbiga xasan sheekh maxamuud ay tahay isla astaantii hay-adda m c c ee uu xasan sheekh u shaqayn jiray iyo astaanta jaamacadda kiniisadda menonite ee uu ku soo waxbartay kiniisadda menonite oo faahfaahinaysa macnaha diimeed ee ay xambaarsan tahay qoolleyda iyo laanta saytuunka ah iyo sababta ay astaan ugu doorteen ayaa buugga ay ugu magacdartay habraaca samaynta astaamaha kiniisadda menonite ku tiri sawirka cagaaran ee ah qowleyda afka ku sidata laanta saytuunka ah waxay ka tarjumaysaa barakaynta nebi ciise iyo noloshiisii iyo dacwadiisii wuxuu sidoo kale ka tarjumayaa ruuxulquduska taariikhdii baybalka iyo hadafka iyo qiyamka kiniisadda menonite xubnaha xog ogaalka ee sida dhow ula socdaa wadciga uu dalka ku jiro iyo xaaladda uu marayo islamarkaana ka soo muuqanaya filimkan waxaa ka mid ah aqoon-yahano hogaamiyaal iyo culimo kuwaasoo falanqaynaya dhibaatada ay wadaan in saameynta ay kiniisaduhu ku leeyihiin xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan waxaa wax layaable ku tilmaamay sida ay ku dhici karto in dalkan muslimka ah ay hoggaanka u qabtaan xubno lagu soo barbaariyey kirishtaanka kuna hogaamiyaan astaamaha nasaarada ugaarka ah waxaa sidoo kale arrin layaable iyadana in madaxweyne la leeyahy waa muslim wuxuu hogaaminayaa dal dad muslimiin ah inuu ka soo baxo jaamacad kiristaan ah haddana uu astaan uga dhigay xisbigiisii calaamad kiristaan ah waa arrin layaable iyadu waxaa intaa ka siiyaa badan jaamacaddii isaguu aas-aasay inuu ku wareejiyey nin isna kiristaanku ay soo tababareen haddii marka arrintan ay xitaa wax isaga ku gaara ay noqon lahayd wax fudud baa la dhihi kara inay noqon lahayd laakiin waxaa meesha ka muuqata xasan gurguurte inuu iridaha u furay kiniisadihii iyo jaamacadahoodii oo ay saameyn weyn ku yeesheen waxbarashadii dalka iyo mustaqbalkii jilka soo baxahayay waxaa marka runtii la isweydiin karaa ama isweydiin mudan maxay tahay sababta uu xasan gurguurta u qarinayo xogtan maxaa kalifa inuu xogaha noocaan u qariyo maxaase diiday warbaahinada maxalliga ah inay baaritaan ku sameeyaan xiriirka madaxda iyo siyaasiyiinta dalka kala dhexeeya kiniisadaha maraykanka kunima weyne waleegina gurguurtow talaa kula gudboonaa sheekh cabdiraxiim muudde waxauu hoosta ka xariiqay in mid ka mid ah dhibaatooyinkan waxyaabaha sababa uu yahay manhajka iyo nidaamka waxbarasho ee inta badan dalka waa mid laga soo guuriyay hay-adaha taabacsan kiniisadaha kirishtaanka
baadarigan kiniisadda ka jeedinaya casharada baybalka waxaa lagu magacaabaa lawrence sorson ruber waana guddoomiyihii hore ee jaamacadda kirishtanka ee menonite sannadkii kii wuxuu baadarigan kiniisadda menonite ku soo dhoweeyey xasan sheekh maxamuud xilli uu halkaas ku tagay booqasho aanan la shaacin xafladdii soo dhoweynta kadib waxaa xasan sheekh maxamuud la guddoonsiiyey muqarar waxbarasho oo ay soo saartay jaamacadda kirishtanka ee menonite looguna talagalay inuu soomaaliya ka hirgeliyo sida ku xusan wargeyska rasmiga ee jaamacadda krishtanka ee menonite baadari loren ayaa dhambaal uu u diray xasan sheekh maxamuud sanadkii kii ku sheegay in jaamacadda krishtanka ee menonite ay weli ku howlan tahay inay taakulayso dalka soomaaliya waxayna ilaa hadda tababartay buu yidhi in ka badan siddeed boqol oo qof oo la shaqeeya qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo ka howlgala lix iyo toban degmo oo ka mid ah magaalada muqdisho cabdi maxamuud shuceyb oo ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed ay kasoo muuqanaya istaarkan ee aqiixaya halka ay ka timid tacliinta yunesko oo saameyn ku dhexleh inta badan tacliinta goobaha ay ka taliyaan murtadiinta nidaamka maanta ka jira soomaaliya guud ahaan waa nidaam oo marka la dharaandhiriyo ku biyo shubanaya maxaa la yidhaahdaa gumaystihii nidaamkii waxbarasho ee uu u dejiyey gumaystihii waddanku soo duulay marka laga reebo walaayaadka islaamiga ay maamusho xarakada shabaab almujaahidiin ay maamusho inta kale waxay waxbarashadooda ay ku salaysan tahay maxaa la yidhaahdaa unesco ayay ku salaysan tahay xuruuftaas oo englishkana wax lagu qoraa carabigina waa lagala dagaalamay ummadda inay wax ku barato sheekh xasan maxamuud cali sheekh xasan afgooye iyo sheekh xasan yacquub cali ayaa iyana ka mid ah xubnaha mudaakhalaadka ku dhexla isdaarkan iyagoo ka warramaya saameynta ba-an iyo faragelinta ay kiniisaduhu ku hayaan qaybaha ugu muhiimsan ee halkii ay ka horumari lahayd ummaddan muslimka ha lagu khasbo ama raalli ha ka ahaadaano wax walba waxay ka soo qaateen gaalada gumaysan jirta hadday ahadday ahaan lahayn xeerarka ay ku dhaqmaan hadday ahayn maamulka isu maamulaan iyo hadday ahaan lahayn waxbarashadii nidaamkooda waxbarasho intaba waxaa laga keenay gaalada gumaysan jirtay haddii mar hore lagu andacoon jiray gumaysigaa nagu qasbay madax banaani ku-sheegi marka la qaatay kadib maxaa keenay in loo yeerto gaaladii baadariyaashii kiristaankii inaan mar labaad u yeerano oo nidhaano noo dejiyo manhaj waxbarasho run ahaantii markaan akhriyey warbixin ama daraaso uu diyaariyey markiska cilmi baarista alkataa'ib aad iyo aad ayaan u yaabay runtii faragashiga kirishtaanka inuu intaa la egyahay gaar ahaan xagga waxbarashada waxyaabaha daraasadaas aan ka akhriyay waxaa ka mid ah qiso markiska uu soo rarayo lagagana warramayo naag baadariyad ah kun sagaal boqol iyo kontonkii bara ka ahayd soomaaliya waxaana baraysay caruur soomaaliyeed naagtaasu waxay tidhi caruurtaas ayaan macallin u ahaa maalintii jimcahana waxaan bari jiray cashara baybalka ah soddon sano ayaan dalka ku soo laabtay ayay tidhi waxaan la kulmay ardadii aan wax bari jiray oo madax dalkii ka noqday waxbarashadii soomaalidana hoggaan ka noqday kadib ardadii waxay u yidhaahdeen markaan la kulmay waxaan xasuusannahay oo weli aynu maanka ku haynaa sheekooyinkii baybalka ku yaallay iyo casharadii ayaannu xasuusannahay bay igu yidhaahdeen bay tiri naagtu qisadaas waxaannu ka qaadan karnaa khaasatan anugu aan kala dhexbahayaa maantana in la soofeynayo mindidii ummaddiyada soomaaliyeed lagu qali lahaa waxaa la diyaarinayaa arday yar yarahoo soomaali ah oo lagu shubayo falsafadda reer galbeedka dimuqraadiyaddoodii islaamla dirirkoodii diinna ceebkoodii iyo wax kasta oo liito ay reer galbeedku lahaayeen in maanta la diyaarinayo ugu dambeyn sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan ayaa diraya baaq ku socda bulshada muslimka waxaa muhima qofka muslimka inuu fahmo muhiimadda ay leedahay masdaru talaqi inuu aada isaga hubiyo meesha uu cilmiga ka qaadanayo iyo tarbiyada waxaan wada ogsoonnahay innaga haddaan muslimiinnah way caddahay meesha aan ka qaadanayno masdarka aan talaqiga ka yeelanayno iyo kitaabka iyo sunnada rasuulka sal allahu aleyh wasalam waxaan wada ogsoonnahay cumar radi allahu tacaala canhu oo ah raggii jannada loogu bishaareeyey diintiisaan ogna meeshay la ekayd thaani khaliifat almuslimiin ah waxaad wada ogsoontihiin inuu rasuulku sal allahu aleh wasalam uga carooday markuu arkay isagoo saxiifo towrada gacanta ku haysta uuna rasuulku ku yidhi haddii maanta muuse uu noolaan lahaa uma ayna suubatay ilaa aniga u raaci lahaa waxaa marka runtii la yaab leh in moogta waxa weeyaan kiniisado iyo jaamacado kiristaan oo gaala hogaaminaysa wax laga soo baran haya halkaasaa ma garanaysa waxa weeyaan cilmi ka soo qaadanayna haddana ma garanaysa waxa weeyaan islaamaana arrin aad u adag waay arrin aad u adag waay waxaadna dareemaysaan qof marba haddii qofka aq- yacni waxbarashadiisa xagga ma garanaysaa maamulkiisa xagga siyaasaddiisa marba hadday ku xiran tahay falsafada gaalada iyo wixii la ohan jiray kacdoonkii faransiiska ama sheekooyin beel- beel- balla looga soo meeriye ay tahay waxaad ka garanaysaa qofkaas habka maamulkiisa iyo siyaasaddiisa iyo aragtidiisa adduunya meesha ku salaysanta waxaana la yidhaahdaa weel walba wixii ku jira ayuu dhiidaa ilahna subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu in tutiicuu fariiqa min aladiina uutuu lkitaaba yurudduukum bacda iimaanikum kaafiriin culimada kasoo muuqanaysa isdaarkan ee ah kuwa ka digaya saameynta iyo firigelinta sii lexaatanaysa ee kiniisaduhu ay ku hayaan siyaasadda soomaaliya kuwaas oo si dadban iyo si toos ahba duulaan dhinacyo kala duwan leh ugu soo qaaday ummadda muslimka ah si ay u soo saaraan bulsho ka aradan diin iyo dadnimo si cadna ugu dhiirada wax ka sheega muqadasaadka muslimiinta iyo shacaa'irta islaamka kuwaasoo soo badanaya xilli dhanka kale sii xoogaysanayaan duulaanada diinfaafineed ee kiniisadaha kirishtaanku ku hayaan dalkan muslimka ah multiqo ballaaran oo lagu bogaadinayo howlgalkii saraakiisha lagu xasuuqay gadidkana lagu soo furtay ee duleedka magaalada baydhabo ayaa lagu qabtay degmada labaatan jirow ee wilaayada baay bashiir muxidiin abu ayman ayaa warbixintan ka diyaariyey umuurtaasi
maalin kadib markii uu dhacay weerarkii taariikhiga ahaa ee lagu beegsaday saraakiishii ugu sarraysay maleeshaadka murtadiinta iyo askartooda ee ka dhacay duleedka magaalada baydhabo durbo waxaa iska soo dabadhacayay hambalyada iyo bogaadinta ka imaanaya guud ahaan muslimiinta si gaara bulshada ku nool wilaayada islaamiga ee baay degmada labaatan jirow waxaa lagu qabtay multiqo ballaaran oo agaasinkiisa uu lahaa maamulka islaamiga ah ee degmadaasi laguna bogaadinayay halyeeyadii mujaahidiinta ee ka qaybgalay weerarkii duleedka magaalada baydhabo multaqahan waxaa ka qaybgalay salaadiin waxgarad iyo qeybaha bulshada ugu horeyn suldaan maxamed macalin xuseen suldaanka guud ee beesha harin oo madasha ka hadla ayaa bogaadin iyo tahniyad gaara u diray ciidanka mujaahidiinta isagoo cabbiray farxaddiisii maalinkaasi runtii walaashala inta ka dhii walba wal maskaanta bani aadanka suuraysudu kortama ee wal oonayta ilaahay bis elayna marka may buaha ardayda suubii koru ee taasi insha allahu tacaala mahad ilaahi subxaana wa tacaala baa arday marka suurta gali ee runtii arrintaasi oo ilaahi subxaana wa tacaala bacdishay maylah dhabaran haayay oo ilaahi subxaana wa tacaala macnaha hijay ardayda ka suurtageliyayihin mujaahidiinta geeska afrika geesayaasha tawxiidka iyo arrintaasi inay suurtageliyaan oo runtii sida la ogya sinooyinka oonata ama anti hadda eh, tumi dhowrka sina oonatay marka maybo hadda eh, lakumogonya gobolka baay ama magaalooyinkii oontay gobolka baay ama degmooyinkii lakumogonya runtii madhiina bishaaratan oka ee madhiina erakoran bishaarooyin oonatay marka maybo baktahaan i dhaawo ahaantan kutir badan dhii jiraan waxyaabaha unumadun la aamusu haynay ini dareenkan abirno muslimiinta marka maybo farxadaasi marka maybo la iibsan waxyaabaha naiqasabi iyo hayti ama mayl kale la erakoran haddii muslimiinta kale oonatay idaacadda lay ka dhiigahayaan runtii jugtiba marka maybo arday ilintana ka dhiihay oo marka bulshadan ilintiya balka dagaalamahay ti oonay xaqiiqada oonay tahay marka maybo gobolada kale marka maybo aan haysan iyo runtii haysana erakorna maadaama marka maybo beeroga ilintiya laka dagaalamahay hoolaga ilintiya laka dagaalamahay idooga ilintiya laka dagaalamahay runtii sida la ogya muslimiinta idaacadda runtii arday marka maybo aha islaamka ilaahay subxaana wa tacaala marka maybo aha iyo haata ka niinbadaya walaka iyo wal ilaahay subxaana wa tacaala lay suurtageli karo muslimiinta marka mayba ardayda injiidiyaane farxadaas marka oo qiimada badan onta inuu la aamusuwaay dadka muslimiinta bishaaradaas intan kala bishaaraysadaan sidoo kale qaar ka mid ah malaaqyada wilaayada islaamigaha ee baay ayaa dhankooda soo bandhigay shucuurkooda iyo hambalyada ay u dirayaan mujaahidiinta maalantantan ay may nasiiban weeladayhin multaqa oo gobolka mbaay gaar ahaan degmada labaatan jarow kadhiyaas inaan ka qiibgaadiya nasiiban weeladii multaqadaas usla ka bogaadiyaw dagaalkii shalaytii duleedka baydhow ka dhiyaay oo aan dhahay odowga alle iyo mujaahidiinta aan dhahay kaas oo antageeka mujaahidiintii bogaadin ee nanka diraw dareen farxadeed un la qiibsadaan oo odowgana fariinlanka diraw inaan ka qiibgaada nasiiban weeladii kow horta marka hore alla subxaanahu wa tacaala iyo anma hadiyaan oo unkuweeli muslimiinta maalin kasta farxad iyo iid unkuweeli oo mujrimiintan ama munaafiqiintan murtadiintan na unkuweeli maalin kastaba ugahan iyo dulli iyo hilaag unkuweeli maysan lena mujaahidiinay dadaalen wala suubideen geekana farxiyden ilaahay oros ilaahaysiinka farxiyi odowkii oo soo jireenka haay goodishii iyo gardoradiis iyo may leedahay isu goobad farci war sheega ma un hayn ya geeka la hisaabtanten gacmahaankin ilaahay ka adaabi taasna waa ballanqaad hortaba ilahay nin ballanqaadyahay odow koo bilistaabada inyoonay gacma mujaahidiinta ilahay ka cadaabaw gaaladii bay dhoo ku jirtay murtadiintii iyo deegaankanni oo dhibaatayan yaanka kaxeen hortaba walaaqas oo kalen husuubii jareen ilaahay ka mahadsan warka warhaaye ciidalanku warqabi mujaahidiinta oo bardyo kahele kamiingan dhigdi ilaahay ka mahadsanna mujaahidiinta galantay oo ilaahay ka cadaabi nimankii waxaan saldhi sheegay tumise dabaawur ama lahaayan meeli ceelkale rawya ka bilowda dagaalka dhinig munaabur rajey anfidi ada dagaala meeli ka dhii ilaahay ka mahadsanna murdatiintii meeli walku ku guulaysaday islaamka ilaahay mahadle ducaadis iyo khiliibani murtadiintii meeliyadahayti walka hilaagii eesaduun wararkaata kae helahayna barwaaqadaas ilaahayana sii arrintaadi eedahaytiya may bogaadiyaan haddii una degmadii labaatan jarow odayaasha unana bishaar ilaahay nila kulmayo wo bishaar muslimiinta dhanban kooyta wo faraha muslimiinta dhanba macnaa la wadaagno markaan arrintaasama ini ogahayna fadaane muslimiinta meelbiyo roogan iniyo dhegdiyo ku gabowsadan inshallahu arrintaasaya antafanen arrintaasa bogaadiyaan weerarkii taariikhiga ahaa ee ka dhacay dhinaca waqooyi ee duleedka magaalada baydhabo cadowgu waxay ku waayeen saraakiil muhiim u ahaa sida taliyaashii guutooyinka siddeedaad iyo sagaalaad ee kooxda riddada iyo askar fara badan maalin ka hor ay ahayd markii sidoo kale la baahiyey sawirada bakhtiyadii maleeshiyaadka riddada iyo gaadiidkii dagaal ay gacanta ku dhigeen mujaahidiinta intii uu socday dagaalkii waqooyiga magaalada baydhabo waad mahadsantahay bashir kooxda riddada soomaaliya ayaa qorshaynaysaa in derbi shubaha ay ku wareejiso magaalada caasimadda ee muqdisho marwaan maxmed ayaa tafaasiisha warkan haya sarkaal sare oo horey uga tirsanaa kooxda riddada soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday inuu socdo qorsho la doonayo in derbi dhagaxaan ka samaysan lagula wareejiyo magaalada muqdisho fahdi yaasiin oo soo noqday taliyaha sirdoonka ashaadala dirarka murtadiinta ayaa caddeemuhu bixiyo ku xaqiijiyey in xasan gurguurta uu amar ku bixiyey in derbi adag lagu wareejiyo caasimadda soomaaliya si uu u difaacday xukunkiisa wuxuu carabaabay in sarkaalka kooxda riddada u qaabilsan dhismaha derbigan uu xaqiijiyey jiritaanka arrintan islamarkaana uu bilowday dhismaha derbiga ninkan waxaa u daaran doorashadaada qabso waxaa ku dhufso afriko oo caasimad iyo madaxweyne cidaa u baahan tahay ma jirto hadda waxaa la ii sheegay saakaa la ii sheegay hore intaa u maqlay laakiin saakaa qofkii shaqada ayaa ii sheegay magaalada muqdisho hadda waxaa laga wadaa in derbi lagu soo wareejiyo dhagaxayaan inta la dhigo magaalada dhan lagu soo wareejiyo ka badbad badda inta laga bilaabo ilaa saa loogu soo wareejiyo marka ninkii baa waxaan ku idhi waxaa la wareejinaya maxaa laga rabaa xamar bisaa ku filan buu dhaha xamarna waa haysan karaa buu yiri marka gofarnarka muqdisho noqonaya bishii lasoo dhaafay ayay saraakiisha xasan sheikh u qaabilsan amniga waxay dejiyeen qorsho ay ugu magacdareen qaasada muqdisho ujeedka laga leeyahay qorshahan ayaa ah in maleeshiyaadka daacadda u ah mucaaradka aysan hubka culus la soo gelin magaalada lacago boqolaal milyan oo dollar ah kuwaas oo xasan sheikh uu ka sameeyey dhulboobka muqdisho ayaa la rumaysan yahay inuu u adeegsanayo dhismaha derbigan degmooyinka gobolka banaadir ayaa laga dareemayaa hubaarurusi aad u xooggan maalmo kadib ah markii ay fashilmeen wadahadalladii dabadhilifyada ku dhex maray xerada xalane waxayna dhinacyada cadowga ah isku haystaan arrimaha doorashooyinka iyo cidda sii haynaysa xukunka kooxda riddada kadib markii uu dhammaaday mudaxileedka xasan gurguurte waad mahadsantahay marwaan ugu dambayntii ardayda macadka khaliil ibnu axmed ayaa dhammaystay fatradii koowaad ee waxbarashada macadka kadib munaasabad ka dhacday deegaanka show ee wilaayada hiiraan saadiq muumin ayaa siyaanbaqaaday warbixintan munaasabad ballaaran oo ka dhacday deegaanka show ee wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan ayaa lagu soo bandhigay arday ka qalinjabisay fatrada koowaad ee macadka khaliil ibnu axmed alfaraahidi ee hoostaga maktabka dacwada ee wilaayadda hiiraan ardaydan oo muddo lix bilood ah wax ka baranayay macadka khaliil ibnu axmed alfaraahidi ayaa tira ahaan gaaraya afartan iyo shan arday oo ka qalinjabisay fatrada koowaad ee macadka khaliil waxaana munaasabadda lagu maamuusayay ka soo qayb galay mas-uuliyiin culummo nuqubo iyo martisharaf kala duwan ardaydan oo dhammaysatay fatrada koowaad ee macadka ayaa soo bandhigay cilmigii ay ka barteen macadka khaliil ibnu axmed alfaraahidi
وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين بثغر الفصح أنطقنا بحمد الله ألهجنا صلاة تلو حمدلة على خير الورى منا وثمة صحب أحمدنا هم عنوان عزتنا فأهلا بل سهلا يا ضيوف الود أهلينا فمن رام العلا دهرا يسير لمعهده مسرا خليل بن أحمد اسمه فلتقضفوا ثمرا مرحبا معشر الكرام ما لي ولإرحابكم إلا المرام فأنتم أهل للإكرام ولكم عنا يد الاحترام أهلا للعلماء الفضلاء والقادة الكرماء والنقباء النجباء والوالدين الشرفاء يا مسلمون وأنتم إخواني حياكم الرحمن بالرضوان هذه كليماتي فهلا ترغبوا فيها بقلب الحضر مع أذناني ملتقى الأحبة ومنتدى الأجلة لقد انكشفت شمس المعارف على هذا المعهد معهد خليل بن أحمد الفراهيدي لتعليم اللغة العربية وتحسين خطوطها من فرعه الثاني في محافظة شو لولاية هيران الإسلامية وبكل سرور أنا مستعدة بذلك اختري لنا موضوعا شيقا وشهدا في المشاهدة يبهجنا ويبهج المحفل على حد السواهي زميلتي إذا تكلمت مع طالبة أو حاولت المحاورة معها تقولين لك فورا اختري لنا موضوعا هل هذا ضروري أم لا في نظري اختيار الموضوع ضروري لأن الحوار بدون موضوع كطعام بدون ملح ولا يحلون لنا أن نتحدث بدون موضوع ما رأيك أن أسألك كلمات ومفردات وتترجمها في اللغة الصومالية وهم بذاك نرجمها على اللغة الصومالية نعم إذا اذكرني الكسر يضيع الوقت واحسد معاكسك وحو ضيعا وقتك لا تتدخلي فيما لا يعنيك هذا وحان هذا أهم التعاون بين الفريق سبب النجاح iskaashi kooxda waa sababta guusha إدارة الوقت مفتاح التوفق maareynta waqtiga waa faraca horumarka dhanka kale mudiirka macadka khaliil ee deegaanka show ayaa sharaxaad kooban ka bixiyey macadka iyo ardayda ka faa'iidaysatay أخي هادي أن كور بحيو معدك خليل ابن أحمد الفراهيدي لتعليم اللغة العربية وتحسين خطوطها فرعي سكوات وحو كهول قلا وكفرين يهي إن حرونتا قبلك دقمدا بوغا قبلة ee wilaaya islaamiga hiiraan een akhi marka faraciisa labaad ayaa ka howlgala magaaladan hadda show ee muxaafadada jallaqsi een intay socotay muddada lixda bilood waxaa lagu baray rasaa'il naxwa alluga alcarabiya waxaa ka mid ah een risaaladii alcarabiyatu bayna yadayk iyo jumal carabiya intaba ardaydu halkaa way ku qaateen muddada lixda bilood fitradii koowaad halka ayay ku qaateen duruusta tirada badan haddii aan laisku daro ardada ka faa'iidaysta luqadda carabiga maca taxsiin alkhad waa waa afartan iyo shan arday sidoo kale munaasabadan waxaa ka hadlay sheikh axmed dheere iyo naqiib macalin cumar iyagoona ardayda kula dardaarmay in ay waxbartaan sidoo kalena uga mahadceliyey wakhtiga ay ku bixiyeen in ay waxbartaan inuu ku soo degay lugal carabiya waad maqlayseen marka lugal carabiyana qaybihiisa dhowr iyo labiyo tobanka in la barta ayaa la rabaa waxaana laga rabaa rag iyo dumarba gabdhuhu way fiican yihiin khayr allah siiye iyo wayba dadaalayeen inaan gabdhaha ku dayano haddaan raggiina intaan baararka fadhino iyo intaan sheekeensanayno middaa inaan ka faa'iidaysano marka waa inuu qalbigeenna iyo carabkeennuba iswaafaqsanaado
halkan waa machadkii maaragta luqada carabiga lagu baranayay muddadii maaragta lixda bilood ah waxaa dhammaaday fitradii koowaad ee qayb kale ayaa insha allahu tacaala sii bilaabo doonto sida macallimiinta ay noo sheegeen waxaan maanta aragnay oo cardiga ah iyo bandhiga aad samayseen waxaad muddaaba in muddo sannada ay waxaan socdeen maba la moodayo wax lix biloodii meelaha socday bandhiga aan arkaynay xiwaaraadka ay gabdhuhu samaynayeen tarjumaadka carabiga luqada carabiga la tarjumayey manduumaadka iyo anaashiida la akrinayey waxa meeshaan ka dhacay macnaha uma eka wax fatra koowaad uma eka macnaha marka allahana ayaad nugu mahadcelinaynaa macallimiintii dadaasho ee aan waxba hakranin waxaan leenahay jazaakum allahu khayran miisaankooda xasanaadka ilaahi subxaana wa tacaala ha u saaro idinkana waxaan idinka rabnaa in aad ilaahay subxaana wa tacaala ugu mahad celisaan macadkan ayaa qayb ka ah macaahidda waxbarasho ee hoostaga maktabka dacwada ah ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socda warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanaysiin idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu